On VOA1, the hits. My name is Nikki Strong, playing you the pop music you love.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee geeska africa iyo weliba bogga v o a somaly com oo aad nagala socotaan caalamka oo idil duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah shan iyo tobanka bisha abriil ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo badhkii duhurnimo waxaadna nagala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayo anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aan idinku hayno barnaamijkeena dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono ka faa'iidaysiga bisha barakaysan ee ramadaan gaar ahaan tobanka dambe rabadaankan ilaahay saddex buu u qaybiyey waxaan ognahay saddexda inagoonan dee kuba dheeraanayn horta muhiimadda ugu dambaysa waxaan odhan karnaa waa tobanka ugu dambeeya leanna tobanka ugu dambeeya ilaahay wuxuu ku sheegay faa'iidooyin badan nabigeenuna caleyhi salaatu wasalaam salaan nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu noogu sheegay faa'iidooyin aakhire iyo kuwa adduunba in laga helo tobankaa dambe
kaalmihii qasiidooyinka iyo weliba xubnihii ciyaaraha ayaa idinku soo socda marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida kenya ayaa ka xumaatay hadallada ku saabsan madaxweyne william ruuto oo la sheegay in ay ka soo baxeen ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay kuwaas oo ku soo baxay dukumentigii sirta ahaa ee maraykanka laga faafiyey kaas oo si qarsoodi ah loo dusiyey sida uu sheegay sarkaal sare oo kenyaan ah jimcihii b b sida oo soo xiganaysa dukumentiga la faafiyey ayaa toddobaadkan sheegtay in aamina maxamed ay u sheegtay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres bishii februari in ruuto uu yahay mid aan naxariis lahayn oo aanay ku kalsoonayn nairobi ayaa xudun u ah howlgallada qaramada midoobay carrier singow oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa mar wax laga weydiiyey hadalka aamine maxamed waxa uu ku tilmaamay mid laga xumaado isaga oo sidoo kalena xusay in kenya ay aad u necab tahay inay si qarsoodi ah u duubto madaxda qaramada midoobay sarkaalka u hadlay kenya ayaa sheegay in ruuto uu sii wadi doono dadaalkiisa caalamiga ah ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada dibahabeynta hay-adaha maaliyadeed ee caalamka iyo in uu hormuud ka noqdo arrimaha nabadda iyo amniga gobolka kooxo fallaago ah oo ku sugan bariga kongo ayaa dilay ugu yaraan labiyo afartan qof shalay sida uu sheegay urur arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa saddex magaalo oo ka tirsan dhulka ku yaala dalkaasi bariga congo ayaa waxaa weeraray kooxda sodeco sida uu sheegay diedone loosa oo ah madaxa ururka banaanyari kilo oo ah mid deegaanka ka shaqeeya ay wax ka dhaceen kooxda ayaa waxay gubtay dhowr guri waxa kale oo jira toddoba qof oo dhaawac ah duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa inoo soo diyaarisay wariyaha v o a jabuuti sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii madasha oo maalin walba oo sabtiya hadahan oo kale aad ku maqashaan barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan barnaamijkeenna madasha waxaynu kaga hadlaynaa faa-iidooyinka bisha ramadaan gaar ahaana tobanka dambe ee hadda aynu ku jirno iyo sidoo kale dadka uga faa'iidaysta dhinaca isboortiga ama jimicsiga inay miisaanka iska ridaan waxaana barnaamijka gala qaybgelaya dayib kaamil oo ka mid ah dadka inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaanka sameeya isboortiga islamarkaasna guntiga dhiisha iskaga dhigay sidii uu tobanka dambe uga faa'iidaysan lahaa oo uu uga mid noqon lahaa dadka ilaahay uu dunuubtooda u dhaafo bismi illaahi raxmaan raxiim waad mahadsanta horta sagar siciid waan dhowahay insha allah waan ognahay horta rabadaanku waa kii ilaahay noogu sheegay yidhi rabadaankaana iskale rabadaankana ilaahay saddex buu u qaybiyey waxaan ognahay saddexda inagoonan dee kuba dheeraaneyn horta muhiimadda ugu dambeysa waxaan odhan karnaa waa tobanka ugu dambeeya leanna tobanka ugu dambeeya ilaahay wuxuu ku sheegay faa-iidooyin badan nabigeenuna caleyhi salaatu wasalaam salaan nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu noogu sheegay faa-iidooyin aakhire iyo kuwa adduunba in laga helo tobankaa dambe yacni anigu khaasatan dayb ahaan waxaan aaminsanahay horta rabadaanku inuu yahay mucjiso la inoo soo diraan odhan karnaa wax ilaahay oo nagu karaamadeeyey ayaan odhan karnaa bil ilaahay nagu karaamadeeyey anugu marmar waxaan is idhahdaaba nio rabadaanku malaha waa albaab ka mid a albaabadii jannada laga gelay sababtoo ah waxa weeyaan dee waxaan ognahay fursado badan ilaahay waa ka ku sheegay habeen waxaa ku jira kun maalmood ka kheyr badan baa ku jira buu yihi ilaahay ilaahay wixii kheyr aad qabato ood adigu qabsata dee ilaahay uma qabsanayside ayaa waxaa dhacaysa in lagu yihi waa laguu laban laabayaa subxaana allah dee maanta adoo sadaqada yar la baxay oo laguu toban laabay amba laguu laban laabay dee yacni waxaan leeyahay waa albaab ka mid a inaad jannadii gashay markaan waxaan aaminsanayn ramadaanku inuu yahay fursad bini aadmiga loo soo diray oo koob iyo tobankii bilood wixii dembi au sameynaya wixii dunuub ka dhacdayba au ilaahay leeyahay iskaga maydha hadda fursadan baad haysataan marka sidaasaan aaminsanahay walaal anigu hadda waxaan joognaa tobankii dambe bal tobanka dambe iyo faa-iidooyinka ku jira
bismillah horta sagale wallaahi tobanka dambe faa-iidooyin fara badan baa ku jira anigu waxaan kasoo yar naqliye amba waxaan kasoo yaro qoray shan qodob shantaa qodoboo yacni aad is odhanayso midba mid buu ka faa-iido badan yahay alxamdulilah ilaahay waxay naga dhigo kuwa alla garansiiyo allah hay naga dhigo dee waxaan leenahayna waana bishii rabadaane kuwa ilaahay ducadooda ka aqbala allah hay naga dhigo ilaahayna muslimiinta dhibaatada bisha uu kaga saaray allah ha uga dhigo marka shantan qodob walaal waxaa ka mid ah waxyaabaha la yaab kale waxaan arkay qodobada waxaa ka mid a sida matalan sadaqad baa lagu yidhi haddaad bixiso tobankaa cisho ee rabadaan ugu dambeeya sadaqad yar iyo tu badanba haddaad bixiso habeen kaste kaba soo qaad adoo bixiyey boqol faran baad bixisay bal yacnii faa-iidooyinka ilaahayna siiyey qodobada ugu cajiibsan amba erayada aad arkayso ayaa waxaa lagu yidhi hal sadaqad baad bixisay waxa laguu waxaa laguu xisaabinayaa ajir laguu qorayo saddex iyo siddeetan habeen qof sadaqa bixinaya saddex iyo siddeetan sannadood weliba qof sadaqa bixinaya qodobka labaad waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah laba ragcadood yacnii inagu rabadaanka waxaan idhaahnaa salaatuleilka waa inaan tukano taraawiix waa inaan badsanno laakiin qofku horta waa inaad ogaato qiimaha salaatuleilka iyo taraawiixda iyo taajudka iyo maxay ahayde cibaado la sameeyo o dhan qiimahay leedahay bal u fiirso waxa halkan lagu sheegayo laba rakacadood ood aad tukato habeenka niskiisa dambe amba gelinka dambe oo maxayde salaatuleyla ayaa waxaa lagu xisaabinayaa ajar nin tukanaya habeen kastaba saddex iyo siddeetan sannadood yacnihii waa kii horena laynoogu sheegeen ogeynay ahayd da-da ummadda nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam lixdan hadday ugu badato siddeetan bay gaadhaysaa bal ka waran ninkii ilaahay aw ku beego amba aw ku sugo oo saddex iyo siddeetan jira oo saddex iyo siddeetankaa sannadood ou jiraba loo laban laabayo oo loo xisaabinayo inuu tukaday habeen kastaba laba ragcadood qodobka saddexaad waxaa cajiibka akhrista qur-aanka inaynu badinno waan ognahay akhrista qur-aanku waa bishii qur-aanku soo degay waa bil ilaahay karaamay waa bilow ilaahay yidhi anaa le anaana idinka abaalmarinay haddaba akhrista qur-aanku dadkeenu waxay aaminsan yihiinuun warnihu qur-aanka dhammayn kari maayo masodonka qur-aankaan dhammayn karaa waa igu badan yahay waa igu adagay laakiin halkan baa laga soo gaabiye waxaa layidhi waar haddii suuratul ikhlaas waa qul huwalle oon wada naqaano soomaalidu dee korkayba ka wada taqaanaa qulhuwalle waa inta ay ugu badan yihiin qulhuwallahoo naqaanaanba suuratul ikhlaas haddaad habeenkiiba saddex jeer akhrido habeenkiiba haddaad saddex jeer akhrido waxaa lagu xisaabinayaa nin sidee saddex iyo siddeetan sannadood habeen kastaba dhameeyey soddonka qur-aanka subxaan allah habeen kaste kolkaas saddex jeer un akhrido qulwalle waxaa lagu xisaabinayaabaa lagu yidhi nin saddex iyo siddeetan sannadood habeen kastaba soddon qur-aana dhameeyey marka qofkii yaqaanay hadduu wax badan akhriyo dhinaca waxaa looga faa'iideynaya qofkii aan in badan garanayn saddex jeer qulula hadduu akhriyo isagoo qur-aankii dhammaystiray isagoo qur-aankii dhameey oo weliba saddex iyo siddeetan sannadood habeen kastaba soddon qur-aana dhameeyey waa xikmad iyo barakad baa ku jirta Een, qodobka kale waa qodob aada u qiimo badan waa qodob yacni soomaalidu ay a- waxaan odhan karnaa ay yaraysadaan laakiin alla halkan kolka lagu sheegayo aada odhanayso haddaan sidaa moodaya dee weligay baan oodaya digriga alle inagoo carabkeena ku hayno subxaana allah walxamdu lilah astakfirullah inagoo nidhaahna een, walaa ilaaha ila allah allahu akbar allahuma inaka alcafuw lkariim tuxibu lcafwa adigoo digrigaa carabka ku haya ayaa waxaa lagu xisaabinayaa saddex iyo siddeetan sannadood qof weligiiba carabkiisa ku haya digriga yacnihi waa waa waa fursadaha au ilaahay inoogu beegay ee aynu nidhaahno een maxay ahaydey aan odhan karno qofka ilaahay intaa aqbal siiyo au ilaahay ilaahay intaa karan siiyo dee anuu mid ah ayn- ayn dhinac ahaanteeda waxaan leeyahay baleylatul khadriga soomaaliya aad doondoonaysaanba waa intana intan uun ka faa'iidaysta
leetulqadri saashay soomaalidu waxaan yaraantii ama dad badan ba hadda ku oranaya waxay moodaan ama een, leetulqadriga wax si ah waa mu- wax ah qofka keligii uu arkayo oo la arkayo ama wax qaar baa ku oranaya leetulqadri baa xalay hebel buu arkay leetulqadriyo leetulqadrigu waa habeen ilaahay uu go-aamo fuliyo uu amro soo saaro Waa Een, runa- re- run ahaantii haa soomaalidu wax badan bay aaminsan tahay dee wax khurafaadana horta way ku daraan oo soomaalidu marmar baa is tiraahdaa yacni waa dad khurafaadka dad khurafaadka u jajabanoo wallaahi waxaad yaabaysaa aad odhanaysaa xilli in- taariikhooga marka dib loo baadho waxdashnooniga soomaalidu sabinu jaahiligii carabta iyay marmar iska soo galnaa meel laakiin insha allah alxamdulilah baryahan dambe diinteenni waanu kusoo waanu soo baranaynaa waanu kusoo dhacaynaa waa la dabagalayaa een, diintiibaa dadka ay fahmayaan een, leylatulkhadriga haddaynu usoo noqono walaal leylatulkhadrigu markuu ilaahay sheegaya ma ahin een, waxaad adigu doonayso oo niyadaada ku jirood heshay maaha leylatulkhadrigu waxaad arki karaysana maaha waa wax ilaahay kuu qariyey matalan waxaaba jirta dadkeen waxay u aaminsan waxay helaan maaha wax la helo waxa weeyaan ducadaa aad ducaysanayso ilaahay kaa aqbalo waa leylatulkhadri een, caafimaad kaa maqnaayood hesho ood ducaysatood ilaahay caafimaad oo ilaahu caafimaad isii tiraahdo ood caafimaad ka hesho waa leylatulkhadri dadku leylatulkhadriga waxay doonayaan wax adduunyo inay ku helaan oy taabtaan maaha leylatulkhadriga waxaas dee waa kii horena abwaaniintu ay ruwaad ay uga dhigeene een, ay ka sameeyeen inaad arkayso een, ninkii oo geed joogo oo wax loo guurayo oo een, qo- dadkii gudaafada xoor ku cunaya xitaa laga sameeyo leylatulkhadri raadinaya marka anu waxaan ohan lahaa leylatulkhadriga waxay ducada qofka laga aqbalo iyo weliba ilaahay oo ku garansiiya inaad ka faa'iidaysato faa'iidooyinkan amba fursadahan faraha badan leh bisha rabadaan ku jira taas ilaahay oo ku fahansiinaya laftirkeega waa leylatulkhadri weeyaan maaha dadkeenu inay wax kala raadiyaan walaal ha culimmadu waxay kuleeyihiin in leylatulqadriga waa waa waa waa dad- dadku aad waxay soomaalida u yaqaanaan madaxweynuhu dekreet soo saaray dekreeto madaxweyne bay bay badanaa yaqaanaan maqlaan laakiin leylatulqadriga culimmadu waxay idhahdeen waa dekreetada allah hebel eh, tusaale ahaan dayib waa la soo saaray dembigiisa ilahay wuu dhaafay wixii hore u galay sanadkan waa dikrata ilahay soo saaray Een, eh, ummadda muslimiinta dembigeedii baan dhaafay waa dikrata ilahay soo saaray marka waa habeen ilahay uu amro waaweyn fuliyo ninkii sacaabada hoos dhigtaana uu faa'iidada ka helayo dad badan waxaa jira dhinaca kale lasid baro aan ogeyn waxaasoo dhan waa run habeenka leylatulqadriga horta xikmad baa ku jirto ee, waa wuxuu ilaahay u qariyey Een, haddii la odhan lahaa een, maxaa leh habeenka leylatulqadrigu waa toddobiyo labaatanka waa koob iyo labaatanka waa sagaal iyo labaatanka haddii la odhan lahaa dee cid kastaba iska jiifi lahayd waxay odhan lahayd nin habeenkaabaan dembi dhaafkayga anigu ilaahay weydiisan laakiin waa xikmad ilaahay wuxuu u qariyey weyaan xikmadaabuu ilaahay tirada dhiman ee sagaalka een, tobanka dambe oo tirada dhimana ka doondoonayn marka waa si qof kastaba au u dadaalo oo dadaalkiisa au ilaahay u arko malaa'igtuna xataa malaa'igta raxmad ilaahay kuu weydiinaysa oo odhanaysa allow ninkani wuu dadaalaya marka ay malaa'igtuna markhaati kaaga noqoto qofkii oo dadaalaya ayuu ilaahay u qarsadeen waana xag- xikmad xagga ilaahay ka sugnaatay insha allah ilaahayna bisha rabadaan ha u fududeeya baan leehay anigu
sport baad soo hadalqaaday dadka waxaad ka mid tahay dhinaca sportiga lagu tiriyo waxaad tiri waan ordaa ramadaanka anagu hadda haddaan dumar nahay jikadii maqaatiga ka teganahay waxaan garan waaye raggu see u ordaan kuwo saa adu hadda tiri waa ordnaa baa tiri kuwo kubad bay ciyaaraan se- see u samaysaan elerjigan dheeraadka xaggee baad ka heshaan ma suxuur kha- khaasaa laydin siiyaa anu waa fahmay horta bismillah waa run horta spoor waan sameeyaa oo dee aniga waxaan eh, shaqadeeda ugu horeysa amba waxayga ugu horeeya ee aan door bido waa spoor way jiraan qaar kubaddana ciyaara laakiin anu run ahaantii dee galabtii anoo sooman afartan midhidh saacad waan samayn karnaa xataa marmarka maadaamaan dee ciyaartooy hore ahaan jiray xataa marmarka ay nagu qasabto waktigu inuu dee tartano fara badan soo dhow yihiin runtii anagoo sooman baan tababar samaynayna tababar aad weliba hiigsanaysa inuu kugu soo dhow yahay competition amba tartan a kugu soo dhow yahay laakiin iminka xitaa sidan aan joogo anunan tartan iyo waxayna aanan gelin ciyaaro caynkaasa laakiin waan galabtii waan iska sameeya waxoogaa yar oo nafteeda ku filan waxaanan ogahay horta orodku amba wax kastoo la qabanayo sagale maaha maaha itaal iyo xoog iyo xeelad iyo maskax maaha waa doonista qofka ka imanaysa qofku shayga au doonayo hadduu jecel yahay wuu samayn iminka adiga arkaya waxaad socda qaade raggan kubadda ciyaara iyo energy intee leeg baad heshiinayo kubaddu iyo orodku kala duwan yahay kubaddu waxbaa la odhan karaa wax laysnasnasinay qofku waa is istaagayaayo kolka baas la ysku dhigo ood yaro nasano amba la isku kiin saarsaarayo kolba qayb aa la fadhiisin orodku xitaa wuxuu kugu isku mid maaha waa wax kelida aad ordayso waa wax saacad ku ordayso waa waxaad kilomitr xisaabinayso orodku ka adagayaan odhan karnaa laakiin ma aha energy ma waa doo aan waxaan aaminsanahay waa doonista qofka waxaan haddaad jeceshahay waad samayn kartaa baan aaminsanahay waxaad tiri markii rabadaanku soo geliyay waxaan go-aansaday waan ismiisaamayo inta iga go-aysa miisaan waxaad dhigatay inaad hilibka aad iskaridoos dhaadhiciso waxaad tiri in baan ha haddana ku dhawaad lix kila iga dhacday rabadaankii iyadoo weliba wax badan hareen maalmo ay hareen ku dhawaad xoogaa u ka hara hadda ka waran seetaa kugu hidgashaa
wallaahi horta waa run anagu ragga iyaga orodada haddaan nahay amba ku ciyaaraha xiiseeya bisha rabadaan waxaan sameynaa markay rabadaan soo galayso miisaankaygaan la soconnaa waan ismiisaanaa kadib markaan ismiisaano galabtii oo kale markaad orod yar oo fiican sameyso waxaan tirinaa matalan shan iyo tobanka cisho hore socda oranaysa waa inaad afar kiilo riddo amba shan kiilo waa inaad riddo leanna waxa weyaan jirkeenu dee biyo badan baa ka baxaya xaydhi baa kaa shiilmaysa markaad orod yaroo dheer samayso marka miisaanka saasaanu la soconaa rabadaan dabadiina waa inaad intii ugu yaraan dee qofba sidii ka dhici karo shan kiilo saddex kiilo ninba intii ka dhici karta ayaan kaga ridnaa rabadaankaana noo noo saamaxay in wax naga cuno dee maadaama qofkii ha maadaama rabadaanka aad cunto cunayn oo dad badan xataa sboorti ama jirdhiska sameeyey ama atli kala duwan iyagoon rabadaan ba ahayn ama xataa diimo kala haystay soomaan say cuntada discipline ugu sameeyaan oo edab ugu yeelaan jirkooda iyo cuntadooda marka ramadaanku qofkii sboor raba inuu sameeyo ama jirka hilibka rido wuxuu u yahay faa'iido badan ha rabadaanku an waxaan odhan lahaa horta waa waa jidhise amba waa qaabka qura ee siduu ilahay ugu talagalay baba dee calool ha kuu dhiso caafimaad ha kuu dhiso caqli ha kuu dhiso jirka ha kuu dhiso yacnihi waa qaabka qurhow ilawaa tababarka au ilaahay ugu talagalay jirka bini aadmigu inuu sameeyo oo cuntaday cuntadii ha kaa dhaadhacdo jirkii cuntada ha bedelo waktigu ha ka bedelmo cuntadii la cunayey jirkaagii oo dib isku maxaa dib isku jidiidinaya markaan waxaan aaminsanahay tababarka jirka bini aadmiga waa bisha rabadaan
qof aan sboorti shaqo ku lahayn oo reeraha dhinaca sboortiga ku jirin oo intuu iska afturo meelaha iska fadhiya markuu hadduu ilaahay garansiiyo dhowr xaboo taraawix iska tukado laakiin cuntadii wixii iska dibiriyo raba haddana inuu iska rido maxaad kula talin lahayd inuu sameeyo
horta reer jabuuti mid bay ku yara fiican yihiinoo amba soomaaliya oo dhan mid bay ku yara fiicantao waxaad moodaa bisha rabadaan inay xataa iska dhaafe haweenku usoo usoo xoobsiitaan inay idhaahdaan biyihii baan iska ridaynaa waxaad arkaysaa iyagoo lugeynaya iyagoo meelahaasa socda oo dhariska xidhan baad arkaysaa oo luku dayaya marka waxaan odhan lahaa war rabadaan war sboortku rabadaanuun maahine xilli kasta ha la joogteeyo waktigana ha la ysku qofku bini aadmiga waxa weya fursadda amba faa'iidada qura haysta waa waktiga marka waa inaad waktigiina aada isku hagaajisataan ood kala soo dhex baxdaan qeyb aad ugu talagashaan naftaada iyo jirkaaga marka qeybtaasaa kuu faa'iideynaysa oo cunto kaa ridaya iyo hilib kaa ridaya iyo spoor kaa ridayaaba an waxaan odhan lahaa waktiga isku hagaajista oo kala soo dhex baxa waqti aad inagu iskaga leedihin aad uga faa'iidaysiin jirkiina guud ahaan waa naga intaa dhegaystayaal barnaamijkeeni madasha toddobaadkan waxaa igala qayb galayay oo marti igu ahaa dayib kaamil waxaa idiin daadahaynaysay anigoo ah sagal siciid faarax jabuuti ayuu idinka imanayay taniyo intaynu mar kale ku kulmi doonno barnaamij noocani oo kale ah haddii eebbaha woodala laga helo inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa ama aano alla
ramadaan wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o ead nagala socotaan gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta dhallinyarada soomaalida ee magaalada toronto ee dalka canada ayaa ku soo badanaya shaqooyinka wadista gawaadhida waaweyn ee ka shaqeeya gudaha canada ama u kala goosha maraykanka iyo canada dhallinyaradan ayaa rumaysan in nolol ahaan shaqadani ay uga wanaagsan tahay shaqooyinka kale warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa toronto ka soo diray wariyaha v o a xuseen nuur xaaji
dhallinyarada soomaalida marka ay ku cusub yihiin magaalada toronto waxyaabaha ugu badan ee ay ka shaqeeyaan ayaa ah wadista gawaarida sida tagaasida u shaqeeya ee uberka ama liftiga kaasoo ay u arkaan bilow fiican oo kuwooda raba inay waxbarasho sii wataan u suuragelinaya waqti ay wax ku bartaan balse muddooyinkan dambe dhallinyaradan waxay ku badanayaan wadista gawaarida waaweyn ee taraaga kuwaasoo ka shaqeeya gobolada dalkan kanada halka qaarkoodna ay tagaan ilaa maraykanka nuuridiin maxamed nuurow oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee wada taraagga ayaan weydiiyey waxaa dhallinyaradu ay wadista gawaarida waaweyn ee xamuulka uga doorbidayaan xilligan shaqooyinka kale xuseenow aad ba u mahadsan tahay waxaa loogu doorbidayo in laga shaqeeyo taraagga ah waayo dadka dhallinyarada ah waa dad dhammaantood mas-uuliyiin saaraan waay waayo waxaa laga soo tagay maaragtay waalidiin waxaa laga soo tagay walaal maaragtay dhallinyarada qaarkood maaragtay xaasaskooda iyo carruurtooda waxaaba joogaan maaragtay waddanka Soomaaliya marka in laga shaqeeyo shaqada maaragtay gudaha ah ama warshada ah lacagta la siinayo aad ba u yar tahay marka lacagtaas marka ma kaafinayso maaragtay baahidooda marka sidaas daraaddeed taraagga waxaa ku qasbayo lacagtaas laga helayo xoogaha baa ka fiican mid maaragtay warshada ah dhallinyaradan ayaa caawiya kuwooda ku cusub shaqada ilaa inta ay kala qabsanayaan waa kan mar kale nuurdiin maxamed nuurow sanadooyinkan damba shaqooyinka taraagga soomaalida aad bay u fahmeen hadeer marka waxaa bilaabeen labadan beri inay maaragtay ay soo gataan taraag oo ayaga maaragtay oo u leeyihiin maaragtay milkilaha aan u leeyihiin taasaa ka lacag badan qofka marka darawal ahaan hadda maaragtay ayaga baa iscaawinaya maaragtay waxay leeyihiin xagga kabanigaas aad kaas aad kaasaa ka lacag badan marka hadeer maaragtay qofka walba maaragtay oo soomaaliga ah kan kale oo maaragtay shaqada ugu sii horreeya maaragtay buu ka caawinaya qofka darawalka cusub waxaa lagu caawiyaa waxa lahayo qofka maaragtay experience-ka ah ama qofka khibrada leh baa la raaciyaa oo maaragtay bil laba bil saddex bil inta maaragtay wax maaragtay shaqada uu ka fahmayo maaragtay oo gacantiisa uu maaragtay iyo asiga isku fillaanayo saas lagu caawinaya xuseino marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa isbedela shaqooyinka dhallinyarada wada gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada kuwaasoo qaarkood aada fasax halka kuwa kalena ay ka nastaan shaqada wadista taraaga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waa kan mar kale nuuridiin maxamed nuurow marka oo bishii ramadaanka lasoo oo soo dhalatay oo maadaama tahay bil barakeysan maadaama tahay bil cibaado ah dadka oo maaragtay meelaha fogfog aadi jireen sida maaragtay oo aniga camal ah waxaan isku dayaynaa inaa maaragtay shaqo local raadsado ama qofka maaragtay uber ahaan inuu kaxeeyo magaalada hadda ku dhex kaxeeyo maadaama oo laga raadinaya maaragtay oo nolol maalmeed oo la diidayo maaragtay waxaad soo shaqaysana ku laabatid dhallinyaradan oo qaarkood dalal badan u soo maray si ay halkan u soo gaaraan ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay ula qabsan lahaayeen dalkan islamarkaana ay u taageeri lahaayeen qoysaskooda ay uga soo tageen afrika xuseen nuur xaaji v o a toronto
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ramadaan mubaarak ayaan idin ahaantiinba idin leenahay ka hor dhinacii qasiidooyinka haddeen intaynaan u tegin haddaan qodob iyo laba ka mid a wararka ugu waaweyn idiin kormaro kenya ayaa ka xumaatay hadallada ku saabsan madaxweyne william ruuto oo la sheegay inay kasoo baxeen ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay kuwaas oo kusoo baxay dukumentigii sirta ahaa ee maraykanka kaasoo si qarsoodi ah loo dusiyey sida uu sheegay sarkaal sare oo kenyaan ah jimcihii b b c da oo soo xiganaysa dukumentiga la faafiyey iyo toddobaadkan sheegtay in aamino maxamed ay u sheegtay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres bishii februari in ruuto u yahay mid aan naxariis lahayn oo aanay ku kalsoonayn nairobi ayaa xudun u ah howlgallada qaramada midoobay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa mar wax laga weydiiyey hadalka aamine maxamed waxa uu ku tilmaamay mid laga xumaado isagaoo sidoo kalena xusay in kenya ay aad u necab tahay in ay si qarsoodi ah u duubto madaxda qaramada midoobay haatana dhegeystayaal dhinacii kaalmaha qasiidooyinka ayaan idinku soo dhoweynaynaa
Thank you.
qasiidadaasina waxay ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe iyo ammaano allah